bismi illaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsana khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa siddeed iyo tobanka bisha oktoobar sannadda labada kun lix iyo tobanka waana maalin salaaso ah kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan qaar ka mid a mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa ay ka hor yimaadeen war qoraal ah oo kasoo baxay xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya kaasoo loogu baaqay madaxda maamul goboleedyada dalka inaan lagu soo darin hogaanka aqalka sare ee dalka uu yeelanayo markii ugu horreysay qaar ka mid ah qaqablayaashii dagaalka xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ee haatan waqhtigoodu dhammaaday ayaa waxa ugu baaqay in faragelinta qaawan ay ka daysa beesha caalamka arrimaha soomaaliya waxauna sidoo kale tilmaamay in lagu kalsoonaado dalabka iyo sidoo kale rabitaanka bulshada soomaaliyeed ee soo doortay hoggaanka haatan deegaanada qaar laga soo magacaabay ee ka tirsan hoggaanka aqalka sare ee soomaaliya xildhibaan dalxa ayaa waxa uu tilmaamay in dadka ay ku qanacsan yihiin dadkooda sidoo kalena aysan ahayn dad lagu tirinaya inay yihiin dembiilayaal ka mid ahaa dhaqdhaqaaqa iyo dagaalyahanada kooxaha kasoo horjeeda dowladda soomaaliya waxauna tilmaamay arrintaasi inay mid ah faragelina ku tahay siyaasada soomaaliya sida uu ka dhawaajiyay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha dibadda waa guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka soomaaliya qaar ka mid a qoysas ah iyagu ka barakacay deegaanka muure ee hoostaga degmada afgooye ayaa waxay ka cabanayaan colaad halkaasi kusoo korortay muddooyinkan dambe iyadoo si aada maalmihii dambena looga sheegaya xaaladda deegaanadaasi inay tahay mid sii murgaysay waxaa la sheegayaa haatan deegaanada qaar in mar kale ay ka bilowdeen dagaallo u dhexeeya sida lagu soo waramayo maleeshiyahada iyagu iska soo horjeeda waxaana la tilmaamay deegaanka muure inay ka dhacday duqayn ay dad wax ku noqdeen waxaana guddoomiye ku-xigeenka arrimaha siyaasadda ee deegaankaasi oo u tilmaamay xilli warbaahinta la hadlayay inay dhibaato ku qabaan arrintaa haatan ka taagan deegaankaasi waxauna sidoo kale sheegay in dhibaato ay ku tahay dhinacooda maruu warbaahinta la hadlaya cali axmed ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inay soo kororayaan muddooyinkan dambe dagaalada labada dhinac u dhexeeya kuwaasoo haatan mar kale dib kaga soo cusboonaaday qaybo ka mid a gobolka shabeellaha hoose oo ay usii dheer tahay roobab mihigaan ah oo ka curtay qaybo ka mid a gobolka
dagaal horaan ka dhacay xoogaa waxaad umalaysaa in meesha dad iyo doonida iyo waxoogaah la suulisay ilaa guriyo boqol qoos dukaan ha ahaado ama maqaa'i ha ahaado dhiibo oo meesha ku aadana waa la duway dabaa ku dhacay ilaa kusoo gaareen boqol isku dara boqol guri waa gaareen oo gurtay dadka ka baraka waxay suulaya dadka dowladanka dhamaan barakaawo ilaa degmada ilaa jiida oo muujoogi ilaa hareeraheeda la kala aaday saakii meesha ka dhacay banaanka la kala aaday dadka xali xataa roob yaraa de ay dadka ilmihii iyo xoolihii ku baaba'een alxamdulilah meesha shalay waxaa ka dambeysay diicaba horo aheed waxaa ka dambeysay shalay duhurka weeraray soo qaadeen oo hoogayaal iyo waxbay soo badda xaggeeda kasoo gameen
halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer ururada bulshada rayidka ah ee deegaanada puntland ayaa isku howlaya ka qayb qaadashada soo afmiirida colaadda ka taagan magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug taasoo ah mid u dhexaysa maleeshiyaad kala taabacsan maamulada puntland iyo sidoo kale galmudugga wararka aynu ka helayna magaalada cadaado ayaa waxaay tilmaamayaan in xubno ka tirsan bulshada rayidka ay soo gaareen magaaladaasi iyadoo uu hogaaminayo guddoomiyaha ururka nuura shire cusmaan kaasi oo kulamo la qaatay qaar ka mid a mas-uuliyiinta maamulka galmudug waxayna ka wada hadleen suurtagalnimada joojinta colaadda iyo in magaalada ay noqoto mid ka caagan colaadda soo laalaabatay ee muddooyinkan dambe ka dhacaysay guddoomiyaha ururkan oo sheegay in sidoo kale ay kulamo la qaadan doonaan xubno ka tirsan maamulka puntland ayaa waxa uu sheegay inay ku dadaali doonaan sidii magaalada mar kale aysan dib ugu soo laaban lahayn dagaallo iyadoo dhinaca kale ay xuseen ururkan in magaalada labada dhinac ee ku nool ay yihiin dhinacyo wada dhashay sidoo kalena wax waliba ay ka wada dhexeeyaan loona baahan yahay in si wada jir ah loogu noolaado magaalada layskana daayo dagaalada soo laalaabta ee waxyeelada ugu badan ay kasoo gaarayso bulshada rayidka qaybaheeda kala duwan iyo sidoo kale xataa dhinacyada dagaalamaya aadeedka aanu soo saaray ka taagan magaalada galkacyo waa mid soo noqnoqotay waxayna dabajab iyo dhibaatada ku tahay dagaaladaasi dadka maxaanku yaha reer mudug reer galkacyo iyo ummadda reer puntland iyo reer galmudug iyo guud ahaan soomaaliyaba waxaan uga jeeday marka baaqayagu waa ha la joojiyo dagaalka ha la joojiyo colaada ha la joojiyo ha la wada hadlo wada hadal ha la furo in dadkaasi gaabadaxan reer mudug ay yihiin dad aan kala maarmin iyo weliba aan dhahday reer puntland iyo reer galmudug ay yihiin dad aan kala maarmin derisa sidaas darteedna loo baahan yahay in colaada la joojiyo waxaanu ka hogmay isla markaas in mas-uuliyiinta labada dhinac ee puntland iyo galmudug hoftooda oo khilaafaad siyaasadeed kaa dhexeeyo khilaafaadkaas oo runtii qayb ka ah colaada magaranaysa ee halkaasi ka taagan oo loo baahan yahay in labada dowlad goboleed madaxdoodu ay maxaanku irahda wixii khilaafaadkooda wadahadal kaga saaraan waayo ummadda kale ma kala maarmi karto qof kasta oo damqanayaana wuu ka xanuunsanaya dagaal maalin walba joogtaa kax dhibaato dil wax kasta oo dhibaataa oo dadkaasi ku dhaca qofka dameeye soomaaliyeed ama dunida jooga oo xaaladaad sugaada yani waxa laga nafo wey waxa lagu dirirayaa hadeer aniga imada muuqdaaba laakiin waa loo baahan yahay wada hadal la furo oo mas-uuliyiinta mudug ay arrintaas ka wada hadlaan ka bacdi khilaafaadkooda siyaasadeed magaranaysaa weesha lagu saaro waxaa sii kordhaya waxyeelada ka dhalanaysa roobab mihigaan oo ka curtay qaybo ka mida gobolka hiiraan waxaana wararka aynu ka helayna deegaano hoostaga magaalada beledweyne ee xarunta gobolkaasi hiiraan ay ku warramayaan inay sii kordhayso dhibaatooyinka ka dhashay roobabkan oo saacadihii lasoo dhaafay si xiriira kaga da-ayay qaybo ka mida deegaanadaasi wararku waxay tilmaamayaan in roobabkan khasaaraha ay geysan ay ka mid tahay burburinta guryo cooshadaha oo ay ku noolaayeen dad ku dhaqan goobaha miyiga ee ka fog magaalada sidoo kale waxay waxyeelo soo gaartay khasaarooyin ah hanti iyo sidoo kale waxyaabo kale oo la sheegayo in daadad ay qaadeen sidoo kale dad ayaa la sheegayaa u badan carruur inay waxyeelo kasoo gaartay roobabka mihigaanka ee ka curtay qaybo ka mida gobolkaasi hiiraan kuwaas oo afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay si xiriira kaga da-ayay qaybo ka mida gobolkaasi wasaaradda caafimaadka ee maamulka puntlandna waxay wadaa qorshe ay kaga hortegayso cudurrada faafa qaybo ka mida deegaanada maamulkaasi oo haatan ka curtay roobabka mihigaanka ee ka da-aya qaybo ka mida soomaaliya waxa uu sheegay mas-uul u hadlay wasaaradda oo lagu magacaabo cabduqaadir maxamed in ay ku dadaali doonaan sidii ay kaga wacyigeli lahaayeen bulshada ka hortegista waxyaabaha cudurrada faafa uu ka mid yahay shuwan biyoodka iyadoona mid ka mid ah iskuullada ku yaala magaalada gaalkacyo ay kula kulmeen qaar ka mid ah bulshada iyo ardaydii dhiganaysay waxayna kala hadleen in ay iska ilaaliyaan cudurrada faafa ee ka ee ka dhasha inta badan xiliyada roobabka marka la gaaro iyadoo deegaano badan oo puntland maalmihii lasoo dhaafay ay ka da-ayeen roobab mihigaana
iduu ku nimid wasaarad caafimaad ahaan iyo wasaaradda waxbarashada inaan idinkala qayb qaadanno oo idinla wadaagno nadaafadda guud ahaan sidii kor loogu qaadi lahaa caafimaadkeenuna u wanaagsan lahaa cudurro badan oo jira oo imaan kara xilliyada roobabka iyo xilcimiladusta iyo sidii looga hortegi lahaa ayaa idinku nimid waxaa haddeer ugu mi oo aan idinla wadaagno oo idin iftiimino waxa weeye saddex shay oo nolosha bini aadanka aasaari u ah oo haddii la hagaajiyo caafimaadkuna uu hagaagayo haddaa laydmo haddii waxyaabahaa sababta saddexdaa shay waxaa ugu muhiimsan gacmaha oo la dhaqdo faa'iido see ah ayay leeyihiin haddii aan la dhaqinna maxay keenaan oo sababaan taasi waa mid bannaanka oo lagu saxaroodo isagu muxuu sababaa haddii saxarada la asturase maxay faa'iido leedahay biyo nadiifa oo la cabo faa'iido intee ah ayay leeyihiin haddii biyo wasaqaysan la cabinna maxay sababi karaan saddexdaa shay ayaan rabnaa inaan iftiimino haddii aan lidmo haddaan ku hormaro tan gacmaha gacmaha bini aadamku waa kuwa noogu horreeya oo wax walba aan ku qabsanno cunno haddaan cunayno ayagaan ku cunnaa haddaan dad salaamayno ayagaan ku salaannaa ugu dambeynna ciidamada ciraaq ayaa sii kordhinaya weerarada ay ku qaadayaan magaalada faluuja ee dalkaasi ciraaq halkoos ay kula dagaalamayaan kooxaha khilaafada islaamka isku magacowday ee ka dhisan ama ka jirta gudaha dalkaasi ciraaqa dagaalada ayaa waxaa la sheegayaa inay sii xoogeysanayaan iyadoo dowladda ciraaq ciidamadeeda ay ku dadaalayaan sidii ay mar kale gacanta ugu dhigi lahaayeen magaalada oo la sheegay in haatan dagaal baan uu ku dhex marayo iyagu iyo sidoo kale kooxda dowladda islaamiga isku magacowday ee ka jirta dalkaasi wararku waxay intaasi ku darayaan in ciidamadu ay sii kordhinayaan duqeymaha ay ku hayaan goobaha saldhigyada u ah kooxaha islaamiyiinta ee ka dhisan ama ka jira dalkaasi iyadoo sidoo kalena ay jirto gacan ay ka helayaan ciidamada reer galbeedka sida ay wararku sheegayaan warkii aad ka dhagaysanayseen raadiyo wardhera khiyaartaaynu jecelnahay waa naga intaa waxaa idiin akrinaya anigoo saaxiibkiin maxamed amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmayno sida ayuu nabadgelyo